بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadii kow iyo tobanaad maanta waxaan cinwaan ugu dhignay wax la yidhaahdo assacaada yacni qofkii inuu ku noolaado raaxa iyo guul iyo liibaan sababtaan u soo qaadanay tobankaa maalmood waxaan doonaynaa ramadaankii inaan wax kale idiinsoo gelgeliyo oo mawaadiic kale ah waxaa weeyaan diinta keligiis ramadaan kuma koobno markii tobanka dambe ay timaado insha allahu tacaala haddana aan ramadaankii ku soo laabanno leylatulqadrigii ictikaafkii iyo wixii lamid aan ka hadalno marka maalmahan soo socdo mawaadiic shataa oo aan u aragna xaajada inay u baahan tahay in laga hadlo unbaan ka hadli doonaa marka hadda maadaama aan ka soo hadalnay wixii noogu dambey daacad daacada waxa weeyaan waa cibaadadii ou addoonka la yimid ilaahay suu ugu dhowaan lahaa marka daacadaas waxay ka tegaysaa xibnaha waxay ku dhaafaysaa raaxa ama saameyn bay ku yeeshanaysaa marka qofkii suu naftiisa u imtixaano yaan doonaynaa markii daacada aad samaysid tusaalaheedii ma lagaa helay ayb marka tusaalahaas waxa weeyaan qofkii inuu raaxo dareemo qalbigiisu uu ku dego intaa ma haysaa mase qalaq iyo murug iyo hami yaa kuu kordhay qofka waxa weeyaan waxyaalo badan baa jiro isku ogaan karo asiga isku imtixaani karo marka sacaadada aan ka hadlayno midda jus-iyada ma aha waa midda daa'imka ah uu qofka la dhihi kara noloshiisa dhan wuxuu ku noolaaday raaxo iyo sacaado midda jus-iyada waxaa laga yaabaa dad oo dhan way helaan gaalihii muslim yacni in saaca min asaacaad aada faraxsanaatid maalin maalmaha ka mid aada faraxsanaatid sanad sanawaadka ka mid eh oo aada raaxo dareentid waa waa la wada siman yahay taqalubkii adduunyadii qofka maanta wuxuu doonaya hadduu helo mudda min azaman wuxuu noqonaya nin farxaan ah haddii waxa noloshiisa ay qeyb ku lahayd uu waayane fatra min alfataraad murug iyo qalaq bay ku dejinaysaa taa yaroo gaarkaa uma jeedno laakiin waxaan u jeednaa qofkii goormaa la dhihi karaa ninkan saciid waay kanna shaqi waa adduunyada markay wada joogaan aakhiradateeda waxaa weyaan ilaahay baa og ayib marka intaanan aan arrintaa u gelin waxa weeyaan dadka hadda nolosha aad qofka nool yahay iyo casriga uu ku soo aaday dowrweyn bay ku leeyihiin dadka markii kullama ay xadaaradii iyo horumarka ay la kor marto waxaa la fili waxaa la filayay inay qofkii raaxadii u siyaado alcagsu bilcagsi noloshii markay hormartay wixii kamaaliyaadka oo dhan horta waxay isu bedeleen daruuriyaad shalay qofka markii uu nolosha bidaa'iga ku jiray guriga yar uu ku hoyanaya asaa gacantiisa ku dhiganay biyaha iyo noloshiisana wuxuu soo saaranay ama masracadiisa ama xoolihiisa wax kaloo u baahnay man jirin laa teleefoon walaa kahraba walaa qaboojiya walaa maxaan ku irahdaa faranjeer walaa ayi shay nolosha basiid bay iska ahayd qofka kulamaa waxa laga rabo ay yar tahay kulamaa kaana aryax nafsiyan laakiin noloshii markay hormartay waxay noqotay qofkii inuu guri helaahu intaasoo dayn horta inuu soo galaa gurigi wixii lagu maamuli lahay ama qalab la dhigi lahay intaasoo dayn waa inuu soo galaa noloshii maanta wax lagu maaray lahaa qof kasta waa inuu telefoon helaa waa inuu guriga qaboojiya helaa waa inuu nal joogta leeyaa waa in gaari uu jiraa waa in shaqo intii dabooli karta o dhan la helaa waa inta waa inta waa inta noloshii waxa weeyaan kullamaa la hormaro tadalubaadkeeda aada u sii badanay marka waxaa mutadalabaadka ah qofkii waxay ku dhalinayan hami lianna waa mid kasta oo soo kordho waxaad u baahan tahay xal gooniya inaad u keentid marka adduunyada waxa weeyaan tacqiid bay siyaadatay macnaha culays baa kusoo kordhay waxaan saas u leeyahay hadda kelima aan koronada marka hore ka iri intaan ramadaanka la gaarin yaa markii aan fiiriyey dadka cudurkan dad oo dham uu kuwada dhacay nimau dhaafi ma jirto haddana ilaa waqtina alxaali waxaan aragnaa nimankii reer galbeedka ee calaa wajhi taxdiid inay aada u baaba-ayaan Eh, maalinkii waxaan ku iri ijtihaad ahaan waxaan- ayaan iriyey eh, waxyaalaha loo dhinto waa qadar ilaahay asbaab baa laakiin loo sheego waxaa layihi qofka haddii sanadkiisa weyn yahay haddee jiro hore uu sii qabay waxyaalaha keeni karo waxa anaga ka bani aadam ahay noo muuqdo inuu qofkii uu eh, kaga daran yahay ugu nugul yahay cudurka dadka kale waxaasaa ka mid ah marka waxyaalaha mowdkeeda badi waxaa ka mid ah dadkan faraaq ruuxi bay ku noolaayeen yacni maadaama caqiida aan la haynin wixii diin ay u arkeen ay mar hore iska tuureen kaniisadii hadirtaan waxay ka tahay yurub ma jirto waatan ay iska wada xiran tahay ama eh, dadkii intay iska gateen qaxootiga masaajida u badasha yacni yurub waxaa weyaan diintii oo dhan way ka tagtay marka haddii diintii la waayo qofkan waa inuu helaa meeshuu kasoo bilowda iyo meeshuu u dambeeya iyo waxa sugaya hadduusan u cadayn qalaq bay ku ridaysaa noloshii oo dhan waxay u arkeen adduunyada keli inay tahay wixii ka dambeeyana mugdi waaye meelay u dambay doonto wax tala laga haya haba yaraatee ma jirto tii marka waxay ku dhalisay qofkii inuu hoos ka bislaado aan iri marka waxyaalaha keeni karo inay dadkan baaba-aanay qeyb ka tahay marka anoo maalin saa iska joogin in aan saaxiibnahay baa igala soo hadlay ee ingiriiska marka wuxuu iri eh, magaalada hadda dhex socdaa gaaladii oo dhan waxawaa guryahay ku xirowday buu iri marka eh, nimankan wuxuu iri nin yahu waxaa weyaan waxay u baabeen buu iri nimankan awal bayba nolol haysaninba nin kastoo ayaga ka mid ah marad nafsi ah ninba meeshuu raba ha ula ekaado yaa nimankan ayaa halakay ayadoo sidaas ahayba naftoodii la tacaalayaan baa cudurkan u yimide inta yarna waa isku daray buuri warkaygii baan soo xasuusta oo waxaa weeyaan in nimankan waxay u dhimanayaan bacda allahi tacaala iyo qadarkiisa asbaabta ugu weyn waxay tahay nafsiyaadkoodii baa baaba ah sidaasay ku dhammaadeen ayib marka liannahu qabla hada almarad waxay ahaayeen qofka sideed iyo toban saac inuu isku mashquuliyo naftiisa wax waxa weeyaan dawaamka ama shaqada markuu kasoo baxo waa inuu aadaa filin iyo waxyaalo ama meel fukaahiyaad oo dadka lagu mashquuliyo ama meel mataacim iyo maxaan ku iraahdaa eh, badda geesaskeeda ah waxaa u diidayaa intuu guriga yimaado intuu qabaysto meel fadhiisto u nasto ma kari karayo liannahu kulamaa uu waqti isu helo asigaiyo isku dib isu akhrinaya waa fikiraya marka waxaa ku baxada waa ku badanaya qalaq iyo mashaakilo badan dadka oo eh, lagu magacaabo xidigaha ama nujuumka carabiga lagu yiraahdo bal taariikhdooda dib u akhriyo qaarkood baa ka towba keenay wixii ay ku dhex jireen ama muslimiin ha aadana gaama- gaala ha ahaadeena markii la barbar dhigay noloshoodii ay ku noolaayeen markay ka hadleen in badanaa la arkay oo dadka oo dhan ay damcayaan ayagoo kale inay lamid noqdaan markii ayaga naftooda ka hadleen habeen habeenaha kamid a aanan ku fikirin in isdilna ma ji- aanan ku fikirin in isdilna ma jirta bay yidhahdeen in isdilna habeen kasta ku fikiri jirin dadkana waxay u arkaan nolol oo haddee aanba la gaari karin in dadkaas ku jiraan marka layskama warqabo ninba si kal qof kale u arkaa ayib marka waxa weeyaan noloshii sidaas bay noqotay oo noloshoodao dhan waxa weeyaan inay ismashquuliyaan kadib markii daalaana sowsan u fikirin oo guriga hore uga dhaca saasay ku noolaayeen dadkii saas ah baa layidhi markii guryaha fadhiya wax lagu cayaaro male wax lagu mashquuliya male meel la aada ma jirto shaqadii ma jirto tii marka waxay dhalisay cudurna kugu soo socdaa layidhi qofkii waxa weeyaan wuu isla hadlay cudurkii baa ku yimiday horey buu isu raaciyey aan ku soo noqonna mowduuceennii nin kasta oo bani aadama oo adduunyadan ku nool markii uu caqli ilaahay tamyiiz wax la yidhaahdo oo caqliga helay ilaa uu ka dhinto wuxuu u sacyinayaa siduu u heli lahay raaxo u fiirso gaal iyo muslim waxaa lagasin- laga siman yahay nin kastaba yascaa litaxqiiqi raaxa linafsihi ayib waxay u badan yihiin dadkaas inay iska wada dhintaan ayagoo wixii ay haminayeen aanan gaarin taaba lagamaba hadla dhib maba laha laakiin waxaan ka hadlaynaa dadkii intaanba waxa raaxada keena ama hala hela ama hala waaye horta tasawurkooda maxay yihiin dad baa waxay u arkaan raaxada qofkii mansib inuu helo jaga inuu adduunyada ka qabto madaxweyne ka soo bilow ee wasiir ku soo xiji ee maxaan ku yidhaahdaa barlamaan ee maxaan ku yidhahdaa mudiir adiga magacyaalkii loo kala baxsaday ninba meel bay uga ay uga dhagan tahay dadkan badanoo jamaahiirta waxay u arkaan dadkaas janno iyo raaxo inay adduunya ku jiraan dad kale waxay u arkaan raaxadoo dhan filmaal len wuxuu arkaa ninkii oo guri wanaagsan oo dadka guryahooda ka duwan iskale ee maxaan ku yidhahdaa gaariga noloshiisa mutamayisa inay tahay ninkan wuxuu aaminsan yahay oo arintaas aanan haynin ninkaas janno adduunya inuu ku jiro uu aaminsan yahay nin kale wuxuu u arkaa raaxada inay tahay ninka umniyadiisa inuu xaqiijiyo ninkan waxa weya inuu wax barto jaamacad ka baxo saaqada uu helo reer uu samaysto keyta wa keyta intaas hadduu gaaro wuxuu u haystayaa inuu jannada uu galay asiga marka ninka dhexda ku jira hadeertaan ninka intaasuu dhammaystirmay wuxuu u arkaa jannada inuu ku jiro nin wuxuu u arkaa qabiilo sharaf leh oo jaahloo laga heybaysanayo inuu ka mid ahaan lahay inay raaxada u keenayso nin wuxuu u arkaa haddii dumar fiican iyo caruur iyo maxaan ku idhaahdaa uu lahaan lahay toban wiil geesaha ay ka taagan yihiin wajacaltu lahu maalan mamduudan wa baniina shuhuudan inay uu noloshay usoo xasili laheyd buu u arkaa raaxadii wahaakadaa dawaaleyka ayib laakiin waxaa xaqiiqa ah dadka badigood waxa ay ay raaxo u arkaan intayna gaarin bayba iska dhintaan marka taama kaba hadlayno dad yar baa jiro wixii ay raaxo u arki jireen gaaray markay gaareen ay dib isu akhriyeen wixii maskaxdooda ku jiray oo raaxada ahaa iyo maanta waxay faraha ku haayaan laba kala fog inay yihiin kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dama'aanu maa'an xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-a dadka markii la joogo dhulka baadiyaha oo kale jid wakhtiga duhurka ay tahay haddaad jid dheer aada raacdid wax saraab la yidhaaha kuu muuqanaya biyo halkaas ku jiro aada leedahay xaqiiqo waay waxaas waa biyo weliba ilmaha yaryar oo kale waxay u arkaan inay jasman ay tahay biyo waa socona waa socona waa socona meeshii baa tegaysaa haddaad tagtid wixii biyahaad u arkaysayba ma jirta meel kale kasii muuqdaan ilaahay wuxuu ihi xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an markuu meeshii tegay waxba kama uusan helin sidii oo kale weeyaanoo ninkii u haystay mansib inuu raaxo keenayo wuxuu ogaaday inay raaxadii yar u haystay ay dhaaftay mansibka waxa weeyaan intaan adduunyada kuna nool oo dhan way raadinaysaa inay kula hesho marka dadoo dhan baa damcay inaad intaas ka celisid wax sahlan ma ah inaad adiga ku mitidid ayay noqonaysaa dhiigna u daadisid naftaadana khatar u gelisid xaggey raaxada ka imaanaysa ninka maalka adduunyada wuu arkay maalka sidiisa badan dhallinyarnimo kuma yimaado dadka maal kale u fiirsada khamsiin famaa bacdi buu u yimaadaa maalkii markuu helo maalkii waxa weeyaan shaqo badan oo u baahan yahay midna in la kasbo maanta malyan dollar hadduu ilaahay ku siiyo waxaad kufiri oo ku fikiray malyan kaloo malyankan lagu ilaaliyo haddaad labadii lagu siiyo afaraad ku fikiray wahaakada nebigaaba noo sheego low kaana libni aadama waadiyaani labtagaa haalian walaa yamla'u jawfa bna aadam ila turaab wayatuub allahu calaa man taab kulamaa nebigu wuxuu ri laba waadiyo xoola haddii la siiyo mid saddexaad uu raadi lahay buuri dadka bani aadamka hamigooda iyo calooshooda ma buuxiyo ila turaab mooye inay dhintaano dabka maxaan ku irahda qabriga la geliya mooye amal damba ma jiro marka ninkii waxaa ku dhalanayo waxaan oon gacanta ku hayo ummaddii oo dhan baa damcaysii looga celi lahay si ku kale loo kasbi lahay asiga sii loo ilaali lahay baddi waxaa weye hal markabaa ku soo socdo mid kale bangigay taalla ayadii baa waxay si loo ilaaliyo bangigaas ma imaan eh, markabkaas ma imaan doona kayta wa kayta ninkii waxaa ku kacaya dhiiggii waxaa ku kacaya sokortii waxaa ka imaanaya hurda la-aan markaasaa waxay noqonaysaa waxuu cunayo waxa masmuuxa u ah inuu isticmaalo iyo waxa mamnuuca waaba kala badnaanayaanba marka raaxada xaggee jirtaa hurdadii lama helaya kaniini inuu ku hurday noqonaysaa wahaakadaa dawaaleyka dadkii oo dhan eh, eh, noocyaalkoodu sidaas bay noqonayaan ayib marka maxaa inala gudboon annaga waxaa inala gudboon dadkaas dariiqa waa ku dheeraaday markay tageen bayna ka shallaayeen oo waxa haddeen saan ognahay dhibkan uma aanan geli lahayn waxaa la yidhaahdaa maalka dhibkiisa intaad adiga aada tabcaysid iyo dhibkiisa lama rabe maalinkaad dhimanaysa xataa dhibka uu kuu kordhinaya ninka miskiinka ah oo wax uu ka taga aan jirin markuu dhimanayo hami weynkuuma hayso adduunyada keliya ilaahay maxaa la hortagay laakiin ninkaa malyuunaad ay isu kor saaran tahay ayadii inuu ka tago murug weynay ku dhalinaysaa liannau adduunyo bislaatay tabartii aad ku cuni laheedna aada hayno lagaa wado adigoo ishaadana midna ay ay ay qiyaamo saaran tahay midna adduunyo usoo fiirinaysa nafta kaa bixaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asaa xikmadiisa nagaga og waxa noo habboon anniga dadka waxaan haddii anaga tegnana la raacsi lahay kulligeen waxaan jeclaan lahayn inaan maal wadaa lahaan lahayn marka dad waxaa jira ilaahay wuxuu ihi walow basata allaahu risqa licibaadihi labagow fi lard walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa ilaahay hadduu dadka u soo deji lahay eh, ou ri- risqiga u waasici lahay dadkao dhan way kibri lahaayeen buuri laakiin ilaahay xikmadiisa yaa waxay keenaysaa inuu waxyar waxna la siiyo warkii aan soo dhoweyno waxa weeyaan adduunyada horta waxaan oon u aragno inay adduunyada dhammaystirayso oo maal iyo mansib iyo jaah ma aha nebiga waa noo soo gaabiye wuxuu iri man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yowmihi kaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha waxaan waxyaa looga hadli karaa mooye caqli laguma gaari karo nebiga wuxuu uri ninkii waaga u baryo asoo jamaacadiisa dhex joogo aaminna guriga uu degan yahay aamin ku ah jirkiisana caafimaad ku qabo maanta wuxuu cuna haysto waxay ka dhigan tahay buuri adduunyadii oo dhan in lagu kulmiyey bal u fiirso meesha aan ka raadinayna adduunyada maba naga jirtaba intaa yar baa adduunyada kaaga filan baa leeri kow marka waxaan rabnaa inaan helno raaxadii guud maxaan ku heli karna oo marnaba aan ku faariqayni ilaahay baa noo sheegay jala jalaaluh adduunyadan yaa abuuray annaga yaa na abuuray ilaahay waa wa huwa aladii yaclamu maada yuxaqiqu lana sacaada qaala tacaala man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ilahay intaasuu ku soo gaabiyey man camila saalixan ninkii camal fiican la yimaado ee rag iyo dumarba waxay ka ahaadaanba wahwa mu'minun iimaan ilaahayna rumaysan ila- ninkii labadaas isku hela iimaanna ilaahay uu siiyo oo nin islaam ahoo iimaan leh uu noqdo camal saalixna ku daro ilaahay wuxuu u ballan qaaday falanuxiyannahu xayaatan tayiba adduunyada inaan ku nooleynayno xayaato wanaagsan oo raaxa iyo eh, qabow iyo maxaan ku idhaahdaa طuma'niinat اlqalbi inaan ku nooleynayno ilaahay subxaanaه wa tacaala ku dhaartay walanajziyannahum waxaana ku abaalmari doonaa ajrahum ajarka aan siinayno waxaan ka abaalmari doonaa biaxsani maa kaanuu yacmaluun adduunyada markii la joogay waxay qabteen waxa uga fiican oo ugu wanaagsanay baan ka ayaan ku abaalmari doonaa asaa loo soo qaadaya marka qofkaas baa la dhihi karaa raaxa buu ku nool yahay iimaan iyo camal saalix ah waadna aragtay maanta nin baad arkaysaa wax yaroo adduunyo ay ka nusqaamaysaa caalamka waxaa la yidhaahdaa dadka ugu horumar badan sida jabaanka iyo yurubta qaarkeed weeyaan haddana adduunyada dadka isku dilka ay ku badan yahay waa jabaan waxaa la yidhahdaa sanadkii soddon kun baa isdisho ninkii asagoo boqol milyan leh yaa hal milyan maanta markuu khasaaro hore daawo ka cunaya oo isdilaya sagaashan iyo sagaalkiina meeshuu ugu soo tegay sababta waxaa weeyaan marka maal badintiis haddii sacaado lagu heli lahay dadka ugu nolol fiican bay ahaan lahaayeen baynamaa hadda annaga shacbigeena soomaaliya oo dadka ugu faqiirsan nin inta soo kaca xabad intuu qaata bustoolo dhegta iska saara kow isku siinayo ma jiro aan dhihi kara hadduu jirana waxa weeyaan waa wax oo farakutiris ah dadkaasna waxa weeyaan xataa duwal baaba sharciyey qofka haddee adduunyadii uu qaadi waayo inuu isdilo marka nolol meeshaas kaa ma jirto waxaa fiican inaad dariiqada iska soo gaabsatidoo haddaad raaxa rabtid labadan xoogga aa saartid ilaahayna inaad rumaysid wuxuu ku farayna camal saalix aad la timaadid kadibna waxaad ku noolaanaysaa nololtan u fiican adduunya ama hel ama ha helin intaa raabaan kusoo gaabin wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed